kitaabkii labaad ee taariikhdii taariikhdii cutubkii koowaad oo sulaymaan ina daa'uud boqortooyadiisuu ku xoogaystay oo rabbigii ilaahiisa ahaa waa la jiray oo aad iyo aad buuna u weyneeyey oo sulaymaan baa la hadlay reer binu israa'iil oo dhan oo ahaa kuwii kunkun u talin jiray iyo kuwii boqolboqol u talin jiray iyo xaakinnadii iyo amiir kasta oo dalka reer binu israa'iil joogay kuwaasoo ahaa madaxdii reeraha markaasaa sulaymaan iyo shirkii isaga la jiray oo dhammu waxay tageen meeshii sare oo gebicoon ku tiil waayo halkaas waxaa tiil teendhadii shirka oo rabbiga taasoo muuse oo ahaa rabbiga addoonkiisii uu cidlada ku sameeyey laakiinse sanduuqii axdiga ilaah daa'uud baa ka soo qaaday qiryad yacaariim oo wuxuu keenay meeshii daa'uud u diyaariyey waayo isagu yerusalem ayuu teendho uga dhisay oo weliba meeshii allabariga ee naxaasta ahayd oo uu besaleel ina uuri oo ahaa reer xuur sameeyey halkaasay tiil taambuugga rabbiga hortiisa oo halkaasay sulaymaan iyo shirkiiba rabbiga ka doonayeen markaasaa sulaymaan kor ugu baxay meeshii allabariga ee naxaasta ahayd oo rabbiga hor tiil taasoo teendhadii shirka hor qontantay oo wuxuu ku dul bixiyey kun qurbaan oo la gubo oo habeenkaas ayaa ilaah sulaymaan u muuqday oo ku yidhi ibari waxaad doonaysid aan ku siiye markaasaa sulaymaan ilaah ku yidhi aabbahay daa'uud si weyn baad ugu naxariisatay anigana boqor baad iigaga dhigtay meeshiisii haddaba rabbiyow ilaahow ballankaagii aad aabbahay daa'uud u ballanqaadday ha dhismo waayo waxaad boqor iiga dhigtay dad tiradiisu tahay sida ciidda dhulka haddaba waxaad isiisaa xigmad iyo aqoon si aan dadkan hortooda ugu baxo oo ugu soo galo waayo dadkaagan tirada badan bal yaa xukumi kara markaasaa ilaah wuxuu sulaymaan ku yidhi waxyaalaha qalbigaaga ku jiray aawadood oo ah adigoo aan i weyddiisan maal iyo hodan amase sharaf amase kuwa adiga ku neceb noloshooda ama aadan i weyddiisan cimri dheer laakiinse aad i weyddiisatay xigmad iyo aqoon aad ku xukuntid dadkayga aan boqorka kaaga dhigay ayaa xigmad iyo aqoonba lagu siiyey oo anna waxaan ku siinayaa maal iyo hodan iyo sharaf ayaan lahaan jirin boqoraddii kaa horreeyey oo dhammu oo ayaan kuwa kaa dambeeya oo dhammuna taasoo kale lahaan doonin markaasaa sulaymaan ka soo noqday meeshii sare oo gebicoon ku tiil iyo teendhadii shirka oo yimid yerusalem reer binu israa'iil buuna boqor u noqday sulaymaanna wuxuu urursaday gaari fardood iyo rag fardooley ah oo wuxuu lahaa kun iyo afar boqol oo gaari faras iyo laba-iyo toban kun oo nin oo fardooley ah oo wuxuu fadhiisiiyey magaalooyinkii gaari fardoodka oo qaarna boqorka yerusalem la joogeen oo boqorku wuxuu lacag iyo dahabba yerusalem kaga dhigay sida dhagaxyo oo kale oo geedo keder ahna wuxuu u soo badiyey oo ka dhigay sida geedaha darayga ah oo dhulka hoose ka baxa oo kale oo sulaymaan farduhu haystayna waxaa laga keenay dalka masar oo boqorka baayacmushtaryaashiisii ayaa raxanraxan u soo kaxeeyey iyagoo raxanba iib gaar ah siiyey oo gaari faras wuxuu masar kaga soo bixi jiray lix boqol oo sheqel oo lacag ah farasna boqol iyo konton sheqel oo saasoo kaley ugu wada keeni jireen boqorradii reer xaad oo dhan iyo boqorraddii reer suuriyaba